الحمd لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا وحكب بالعبنية آيات اللحنا يشناد من سورة النحل qaala allahu tacaala wallahu anzala min asamaai maan faaxyaa bihi larda bacda mowtiha inna fii dalika la aayatan liqowmin yasmacuun ilaahay wuxuu yidhi wallaahu ilaahay suuraddu waa suuratu nicam waa suuraddii nicmooyinka badan ilaahay ku sheegay wallaahu ilaahay anzala waa dejiyey ilaahay subxaana wa tacaala min asamaa'i samada xaggeeda maa-an baa ilaahay ka soo dejiya biyo biyahaas hal dhibic cid keeni ka dhama jirno dhibic cad hal dhibic biyahaas cajaa'ibtood ilaahay baa keenaya fa axyaa ilaahay waa nooleeyey bihi maagii al arda ilaahay ardada ku nooleeyey bacda mowtihaa ardada dhimashadeedi ka bacdi dhul abaara waa dhul dhintay waa wax naftu ka dhacday oo kale ilaahay baa markaa qudradiisa biyihii markuu cirka ka keenayo daruurta buu wuxuu ku nooleeyey dhulkii dhulkii foosha xumaa mabaha birbirka iyo laaca iyo nabaadka iyo zarciga ka muuqda intuu fool xumaa ka bacdi waaba yaabaysaaba ilaahay wuxuu yidhi inna fii daalika kaa dhexdiisa la aayatan aayad baahiraabaa ugu sugan aayad weyn liqowmin qoom qoomkaasoo yasmacuun maqlaya maqlid oo cibro qaada maqlid oo waxa weeyaan maqlidii wanaagsanayda oo cibro qaadanaya ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa inna lakum idinka waxaa idiin ahaaday dadow waxaa idiin ahaaday fil ancaami nicmooleyda dhexdeeda la cibratan cibro weyn baa nicmooleyda idinku dhex sugan wa inna lakum ayuhannaas ummad yahay dad yahow dadow nicmooleydu waa tee waa geel geel waa lab iyo dhadig hal iyo rati waxa weeyaan waa lo-dii waa dibigii iyo saci waxa weeyaan waa idihii waa laxdii iyo wanki waxa weeye waa riyihii waa waxa weeyaan ridii iyo orgigii noocyadaasay u kala baxayaan ilaa wa min albaqari snayni weeyaan moogta waay wa min waa nicmooleydu dhan baa sidaas cibraa idinku sugan yaa ku cibro qaadanaya kuwa cuqalada ah abuurkeeda sida ilaahay idinku sahlay sida ma garanaysaa qof awood yari xoolaha waaweynu xooga badan iskaga hogaansanayo hogaaminayo iskaga raranayo iskaga qalanayo yaa iskaga kaxaysanayo waa cibro ilaahay wuxuu yidhi nusqiikum waa idin waraabinaynaa jumla musaanifaa ka dhe mimaa kii xaggi fii buduunihi yaa calooshiisa ahday dhexdiisa gudihiisa waxa weeyaan fii buduunihaana suuratu waxaa lagu sheegay mimaa fii buduunihaa suuratu qadaflaxal muuminuun waa damiirku waa markaasna sardaana waxa weeyaan mimaa fii buduunihi nusqiikum waa idin waraabinaa mintuna tabciidiye ka dhigo mimaa min bacdi maa fii buduunihi wixii calooshiisa gudihiisa ku jira buduuntiisa qayb ka mida baan idinka waraabina ilaa waxa caloosha ku wada jiro oo dhan lama isticmaalee hoolaha calooshooda qayb ka mida ayaanu idinka waraabinaa nicmooleyda caloolahooda waxa ku jira qayb ka mida ayaan idinka waraabinaa min bayni farhin wa damin waxa weeyaan nusqiikum waan idin waraabinaa min bayni farhin us iyo wadamin dhiig dhexdood baan waxaan idinka siinaa labanan caano khaalisan oo khaalis ah caano saafi ah baan waxaan idinka soo dhex saarnaa uus iyo dhiig dhexdood min bayni farhin min bayni ajzaa'i farhin uuska ajsaadiisa dhexdooda wa min bayni ajzaa'i damin dhiigga ajsaadiisa dhexdiisa waxaan idinka soo saarnaa labanan caano baan idinka waraabinaa labankaasoo khaalisan oo khaalis waa dhay marka xoolaha laga marka hore ay ka soo baxayaan waxaa la yidhaha alxaliib xaliib baa la yidhaha alxaliib alkhaalis walamanu naafic caanaha waxtar leh oo khaalis ah ayaa halkaa ka soo baxaya waxaa la tilmaamay marka caanaha iyaga ah dee halkaana dhiig fadhiya halkaana uus baa fadhiyo iyana dhexday fadhiyaan maaha min bayni farhi wa damin xoolahan markay daaqaan oo ilaahay nabaadkuu soo saaray cunaan waxa ay cuneen uus caloosha ku jira buu noqonaya waxa tayada iyo nafa cale neefkiiba gelaya hilib iyo dhiig buu noqonaya dhiiggaasaa markaa misna ku sumaya neefkii hoostiisi iyo candhadiisi iyo naasihiis caanaa loo bedelaya caano baa loo bedelaya dhiiggii marka xididadiiba kor u raaca caanihiina candhadii iyo naasihiiba hoos ugu degeen uuskiina dhexda ku har min bayni farhin wa damin labadaa dhexdooda waxaan idinka waraamin labanan khaalisan laban khaalis waa wax macaan oo cajaa'ib kaasoo saa'iqan wadmaya lishaaribayna kuwa cabbayo u sahlan hunguriga markuu marayo hunguriga markuu marayo waa saa'iqan lishaaribiin waa wax macaan laguma margano waxaa la yidhi lam yaqasa axadun bilabani qad weligeed qof caana kuma margan baa layidhi caanaha dhuuntay taagan cid laga soo sheegay ma jiro waxa weeyaan laguma margado dadka dhuunta ma istaagaan caanuhu waa cajaa'ib taasina wata caanaha cajaa'ibtooda waxaa ka mid a nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam qofka wixii nicmo la siiyo cunno kaliya markuu cuno dee intuu cuno wuxuu dhahaya alxamdulilah ilah wax ka khayr badan iigu bedel amaa caanaha markuu cabo alxamdulilah ilah noo bara ka yidhaahdo wuxuu dhahaya allaahuma baarik lanaa fiihi ilaahu noo barakee wasidnaa minhu noo ziyaadi wax cunno udh iyaga waxa weye wax ka khayr badan noogu bedel la dhihi maayo ilaahu noo ziyaadi baa la dhahaya waa kaa hadda la fahmayo meel kasta lala ordayo oo doog iyo jielaanba xoolihii nafacoodii la gartay waxaa kale caanuhu manaaficdooda iyo fetaminaadka ku jira waa wax cajo badan waxaa kale halka shay oo waxa weeyaan booska cunnadana gelaya booska cabitaankana gelaya waa caanaha shay laba yaa ma jiro labadiiba waa u dhigma ilaahay wuxuu yidhi waa saa'iqan lishaaribiin caanaha iyaga ah wa min amaraati nakhiili wa nusqiikum waan idin waraabinnaa soo qadaro min amaraati nakhiili gee timireedka mirihiisa iyo wal acnaabi cinabyada miraheeda iyadana tattakhiduuna minhu waxaa ka samaysanaysaan sakaran mid xoogaa lagu kululaado oo lagu sarqaamo wa min wanusqiikum waa idin waraabinaa min amaraati nakhiiliya walacnaabi tattakhiduuna minhu xaalaa ka yeelanaysaan sakaran waa intaan khamrada la xarimin mid idin kululaynaya oo khamra laga miirta halgeedahaas aayaddu waxay soo degtay buu yidhi imaamu dabari shaykhulmufasiriin baa la yidhahdaye intaan khamrada la xarimin ka bacdisa waa la xarimay in laga miirto waxaa kaloo ka miiranaysaan warisqan risqigaasoo xasanan wanaagsan timirtii oo caadiga iyo zabiibkii baa laga helaya alrisqu lxasan baa la yidhahda ilaahay wuxuu yidhi inna fii daalika kaa dhexdiisana la aayatan aayad iyo cibro weyn baa ugu sugan liqowmin qoom qoomkaasoo yacqiluuna caqlin wax garanaya liqowmin yacqiluun caqligaa la sheegay buu yidhi ibnu kaiirku lanna waxa qofka ku jira gudihiisa waxa u fiican ugu fiican waxa weeyaan waa caqligaas wax ku garanayo welidaabaa khamrada iyo maandooriyaha iyo waxyaalahaasoo dhan waxaa loo xarrimay siyaanatan lilcuquul in dadka caqligooda la ilaasho waxaan dadka wareerinayo o dhan maxaa loo xarimay waxa sharafta badanoo ilaahay qofka siiyey bay khamradu wadaysaa oo xashiishku wadaya oo qofka ka qaadaya kayfa yascaa fii junuuni man caqalbay seebuu u doonan karaa waa li u qaadan karaa qof wax garanaya waaya wahjuri lkhamra in kunta fataa ibnu wardiw war khamrada iskaga haajir buu yidhi haddaan nin nina tahay oo wax garanaya wuxuu waa qurun eh haa iska ilaali sidaas baa marka caqliga la ilaalinayaa dadka caqligooda loo ilaalinaya mar haddii arrintaa la sheegay waxaa la tilmaamayaa hadda oo caanihii iyo meeshii laga soo saaray ilaahay inoo tilmaamay caanahaas intaynaan ka bixin kuwa waxay isku dayeen inay sameeyaan caano inay diyaariyaan meel candhadiioo kalea iyo qaab noocaasoo kalea iyo caanihi markaasay caanahay qaabkaa u farsameeyeen bay waxay ku tijaabshaan waxyaalaha xayawaanaadka sida jiirkoo kale kuwa caanaha caadiga ee xoolaha laga lisana waxay siiyaan kuwo kaley siiyaan say kuwii xagga ahaa waxay siiyaanba waa ku baaba'aan waa ku baktiyaan kuwaanna waa ku kobcaan lianna caanahan waa wax cajaa'iba waa aaya min aayat illaahi neefkii haddii la qalo caano loogu tegi maayo naasihiisiiyo candhadiisiiyo caano macnaa meel iska fadhiya oo yaalla laga heli maayo waka ilaahay baa subxaana wa tacaala halkaa marinaya ilaahay baa soo saaraya ilaahay baa dadka ku arsaaqaya ilaahay baa u bedelaya ilaahay baa u kala ilaalinaya kaasaa waxaa la yidhi min bayni farthin wa damin caanihii labadaa halkaa agta halkaa ka yimid urkii dhiigga iyo urkii uuska caanihii ma leh uus iyo dhiig midna ka urimayo waana min bayni farthin wa dami midabkii uuska iyo midabkii dhiigga ma leh dhadhankii noocaas ahaa ma leh waa iyagu waa labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin waa nicma min nicam illaah allahu akbar ilaahay wuxuu yidhi mar haddii baltaa la sheegay arrin kaloo cajaa'ibaa la sheegaya bal malabkaa laga hadlayaa malabka bahalkan yar oo shinnida la yidhaahdo naxli suuradda meesha loogu magacdaray weeye waxaa rabbuka rabbigaa waa waxyooday ilannaxli shinnida an ittakhidii yeelo shinniyey min aljibaali ka yeelo buuraha xaggooda buyuuta gurya ka samayso wa min ashajari geedaha xaggoodana buyuutaa bay ka dhiganta gurya ka samayso wa mimaa kii xaggiisa yacishuuna ay dadku cariishaysanayana buyuutaa gurya ka samayso waxaa weeyaan waa meeshii suuradda loogu magac daray dayib inta badan qur-aanka suurad kasta magacaa loo baxshay oo caanka ku tahay arrin ku saabsan ama qiso ku saabsan baa ku jirha ilaa inta laga soo reebo mooyaane waxaa lagugu tilmaama shinnidaas hadee waa wax daqsi waaweyn oo kale ah a waa bahal yaro waaweyn waa daciif awood badan ma leh cajaa'ib baana waa lagu arkay ilaahay u geliyey waa loo waxyooday waa maxay rusushaa loo waxyoon jiray iyo ambiyade waxyigaani waa waxyu ilhaam dadka wanaagsan sida wax loogu ilhaamiyo ee ahlullaahiga ah ba iyadana wax loogu ilhaaminaya awxaa rabbuka ilaahay waa waxyoodo waa ku ilhaamiye weye ilannaxli shinnida maxaa lagu waxyooday oo loo diray buuraha waxaa ka samaysantaa guryo buurta markay tagto god iyo qarbis iyo dhagax iyo sallax ay gelayso shinnada ku beerayso kii iskaga waxaysan maysa guri bay ka dhex samaysanaysaa guri musadas baa la yidhahdaa qaabka nidaam u samaysan ayay samaynaysaa shakligiisu nooc gaara yahay geedaha sidoo kale meelaha la cariishaysto iyo ama shinnida mid la soo qabtay ha noqoto ama mid kaloo raka iska fuusha ha noqotay sidoo kale wa mimaa yacrisuuna qayb ka mida weeyaan ilaahay markuu intaa u sheegay subxaana wa tacaala sidaa lagu hanuuniyey waa meelaha ay shinnadu gashee uma kulii waxaa la yidhi kulii cun min kulli amaraati miraha dhammaantood xaggooda kaa rabtid oo midhaha ka mid a waxaad doonti ka cun wax allaale midhaha min kulli amaraat midho macaan midho kharaar midho dhanaan midho noocii doona ha noqoto min kulli amaraat markaasaa malabkii dhanaankii iyo kharaarkii iyo wixii yeelan mayo waa wada macaan yahay isagu haa malabkii waa wada macaan yahay iyaduna intaasoo ubax oo kala gedisan ayay soo daaqda oo soo cunto uma kulii min kulli amaraat ilaahay wuxuu yidhi waa wixii lagu ilhaamiyey faslukii qaab shinniye qaab oo mar subuula rabbiki rabbigaa waddooyinkiisa dululan xaal uu yahay subulkaas waddooyinkaasi kuwa lagu leyliyey waddooyinka rabbi oo ilaahay kuu leyliyey layli kuu hagaajiyo kuu sahlay waddooyinkaa mar waddooyinkaa qaad shinnidu maxay samaynaysaa markii ay sii socoto dhumi mayso markay soo socotana dhumi mayso shinnida halkaan ka tegaysaaye waxay tegaysaa waddan fog gobol fog ama baadiye fog ama buuro fog bay tegaysaa sidaa diyaaraduhu khad iyo nidaam saa ugu socdaan sidaasay u soconaysa aag kale markay tagto oo ay soo rujuucdana khadkeedii bay soo qabsanaysa ilaahay baa u leyniyey subxaana wa tacaala kala dambayn bay leedahay mid boqora baa jira oo hoggaamiye u ah shinnida cajaa'ibteeda waxaa ka mid a meelaha wasakda iyo kubaddu istaagto sida bahallada kale wasakda u dul fuulfuulaan ma fuulayso malabka ay samaynaysana meel wasakha kuma waxayso meel nadiifa dhir iyo dhagax kay doonta ha gelinayse bay ku samaynaysaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yakhruju waxaa soo baxa min buduunihaa caloolaheeda sharaabun sharaab sharaabkaasoo mukhtalifun iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabyariisu sharaab kala midaba baa soo baxaya kolliba horta sharaabkaani xaggee ka soo baxaya ilaahay waa sheegay caloosheedu ka soo bixi abow xagga afkuu ka imaanayaa markay malabka samaynayso xagga afka mayaa malabku ka soo baxaa mise xagga dambe allaahu aclam ha laakiin kolley wuxuu calooshay ku jiraan yakhruju min buduunihaa sharaabun mukhtalifun alwaanu kaas baa ka soo baxaya midabka malab guduudan malab cad malab jaallo ah malabyadu waa kala nocyo malabyadaani abow ma dhirtay soo daaqday iyo ubixii baa midabyada la socdaan mise iyada da'deeda da'deeda shinnida midda waaweyn iyo midda dhallinyaradaa iyo midda dhexe qaabkay waxusoo da'deedu kala tahay baa malabkeedu kala noqonaya mise wakhtiga la marayo fasallada fusuusha arfarta ah yaa gu iyo ma garanaysaa xagaa iyo diraac iyo dayr iyo xilliyada la marayo bay la socotaa allaahu aclam malabku waxaa la yidhi wuxuu ka soo baxaa afka shinnida culimana waxay leeyihin maya xagga kale u ka soo baxa shinnida iyadoo sidaasa dee inta la laayo shinnida malabkeedaa la cunaaya iyada iyada lama cuno bahalka a shinnida iyada la cuni maayo sida aadamaha qofka dhadiga oo dumarka ah caanihiisa loo cabo ilmuhu caanaha u nuugaan laakiin aan aadamiga hilibkiisa aan loo cunin qofkaas dumarkaa sida caanihiisa loo xalaaleeyey laakiin hilibkiisa aan loo xalaalayn iyadana waxa ay samayso shinnidaasa la xalaaleeyey laakiin iyadii lama taabanayo ma la kala gadan karaa kala gadashadeeda iyo waxaas ayb imaam abu xaniif waa diidan yahay laakiin ay ma kala ogol ilaahay wuxuu yidhi waa mowduuc dheer shinniday ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala sharaabkaasaa meeshaa ka soo baxa sharaabkaasna fiihi shifaaun fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday shifaaun caafimaad baa ahaaday linnaasi dadka ugu ahaaday caafimaad baa dadka ugu jira dee waxaa la yidhi hadalkan cumuumkan waa sida qaalibka ah ummadoo dhan buu caafimaad u yahay maya ummadoo dhan caafimaad uma aha shifaaun likulli nnaas ma ahayn lama dhihine shifaaun linnaasi baa layidhi dadka qayb ka midu daawo u yahy xanuunada qayb ka miduna daawo u yahy sidaas baa lagu tilmaamay fiihi shifaaun baa layidhi sidaa markii la tilmaamay ilaahay wuxuu yidhi inna fii daalika kaa dhexdiisa la aayatan aayad iyo cibraa ugu sugan liqowmin qoom qoomkaasoo yatafakaruuna tafakuraya qola tafakuraysa aayad iyo cibra ugu sugan shinnidu waa cajaa'ib qolaa waxay damceen inay ogaadaan sida ay malabka u samayso tay soo qabteen bay dhala ku ride wixii ay ubaxyadii iyo wixii waa u keeneen maaragtay cuni lahayd iyadoo la arkayo ma ay rabto in malabka ay samayso marka dhaladiina waa muuqataa dhaladiina waa muuqataa markaa maxay samaysay dhaladiibay wixii ka wasakhaysay dhankii iyada xigay bay ka wasakhaysay ka qarisay markay ka qarisay kabacdi bay waxay samaysatay malabkeeda a markii dhalada la wasakheeyo ay maarata muuqan weydo bay iyada malabkeeda iska samaysatay marka malabkan fiihi shifaaun linnaas waa daawooyinka nafca badan waxaa la leeyahay qalla macjuunun min almacaajiin wax daawo ah oo macjuunah daawooyinkaan la isku cajiin oo la qaso maarata way yar dhahay ilaa malab baa un lagu dara wax daawo jira malab baa ku jira mucdamkooda waa yar yihiin waxaan malab ku jirin shifaauntaa nakirada la nakireeyey waxa weeyaan waa caafimaad weyn baa ku sugan baa la yidhi caafimaad weyn baa ku sugan ama maahee shifaaun baa libacdi naasi baa looga jeedaa saasaa loo nakireeyey dadka qayb ka mid daawooyi dad baa malabka isticmaali karin ama waxyaalo kale uu ku kicin karaa nin baa xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam caloosha ka jiraday walaalkiis baa nebiga u yimid wuxuu yidhi walaalkay caloosha laga hayaa nebigu wuxuu yidhi malab waraabi wuu waraasha wuxuu yidhi nebi allow xanuun buu ka sii qaada sadaq allahu wakadaba badnu akhiika ba yidhi ilaahay run buu sheegay walaalkaa calooshiisuna been bay sheegtay malabkasi ku celi waa lagu celi sidii oo kale markii saddexaad waa lagu celiyey sidii oo kale markii saddexaad wixii ka dambeeyeybu biskooda oo saaxiga keeno caafimaad leanna waxaan ka imaanayeyba waa wixii malabkuba soo saarayay oo qofku ku daawoobi lahaa oo hadday ku xirmaan ay khatar ahayd cabdulahi bn mascuud se wuxuu leeyahay malabku caafimaad buu yahay min kulli daayin xanuun kasta qur-aankuna shifaaun buu yahay limaa fi suduur facalaykum bishifaa'ayni labada caafimaad labada shay caafimaad ku jira qabsada alqur'aan walcasr malab iyo quraan qur-aan iyo malab labadaa ku dheganaada labadaa isticmaala wey ina fii dalika la aayata liqowmin yatafakaruun bal bahalkaas sida uu yahay iyo waxa uu samaynayo iyo soo wax iskugu keenayo iyo wax daawo ku jira iyo inta geeda ka soo daaqayso waa mucjizo waa waxa weyan waa aayad weyn weeye marka malabkii ma isagoo keligiisaa la isticmaalayaa mise waa in waxyaala lagu dardaro sidii ninkii yidhi war zaytuunka geedkii la ammaanay kee ahaa yaa yaa min shajarati mubaaraka zaytuun hala ii keeno biyihiina ha la ii keeno waa dahuure waxa weeyaan malabkiina ha la ii keeno inta isku daray isticmaalay ku biskooday marka malabkii ma wuxuu rabaa dee muddo qadar laga isticmaalayo muddo la wadayo ama wax lagu darayo dee mise mufradkiisaa loo isticmaalaya way ka hadlaan iyadana culimmadu ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waa badan yahay malabka warkiisuy fiihi shifaa linaas ina fii dalika laaayata liqowmin yatafakaruun wallaahu ilaahay khalaqakum ilaahi waa idin abuur idinka ayaa ilaahay idin abuuray subxaana wa tacaala wallaahu ilaahay baa khalaqakum idin abuuray uma intaa ka bacdina yatawafaakum ilaahay waa idin oofsanaya ilaahay waa idin oofsanaya marka malabka intayna ka tegin aad buu dadka wuxuu ugu fiican yahay dadka waaweyniyo dadka ma garanaysaa balqamka xanuunada balqamka la xiriiro o dhan iyo aad buu ugu fiican yaho daawo ugu yihi wallaahu ilaahay baa khalaqakum uma wallaahu ilaahay khalaqakum uma intaa ka bacdi yatawafaakum ilahay waa idin oofsanaya markaa ajashiina dhammaysataan wa minkum idinkoo idinka mid ahaaday man duun axad yuraddu la naqayo la celinayo ilaa ardali lcumuri cumriga kiisa ugu liid ugu daciifsan ugu liita loo celinayo waa kharafnimo inuu qofku saasac noqdo dad saa loo celinaya jira cimrigooda dad iska dheeraado oo maxaa saa loogu celinayaa likay laa yaclama sousan u ogaanin bacda cilmin ogaal ka bacdi shay-an waxba inta wax ogaan jiray ka bacdi inas waxba ogaan wax maqli mayo waxa weeye wax fahmi mayo caqligu waa ka tegey likay laa yaclama bacda cilmin shay caruurnimadiibuu shabahaya awooddii quwadii iyo caqligii iyo wixii baa ka tegay waxaa la yidhi dadka qur-aanka ahlu qur-aanka iyada arrintaa kuma dhacdo waa kaa sheikhaada kuu marayo jalaalka kuwa ahlu qur-aankaa sidaa looma celiyo ina allaha ilaahayna caliimun weeyaan ilahay waa mid caliim qadiirun ogaal badane ilahay wey qadiir ah subxaanah wa tacaala cikrima wuxuu yidhi man qara'a alqur'aana lam yuradda ilaa ardali lcumuri qur-aanka qofka akhriya ardalcumriga looma celiyo allahna waafajiya qur-aanka wallaahu ilaahay fadala waa fadilay bacdakum barkiin calaa bacdin barka kaloo ka saraysiiya fi risqi risqiga dhexdiisa kaga fadila dadku isku mid maaha mid waa hodan xagga arsaaqa midna waa faqiir mid waa maaligu waxbuu leeyahay midna isagaaba la leeyahay addoon ah fadala bacdukum calaa bacdin fi risq ilahay wuxuu yidhi fama aladiina kuwii maysan ahaanin fudiluu la fadilay biraaddii risqihim risqigooda kuwa celinaya ama biraaddii risqihim risqigooda kuwa yeelaya u yeelaya calaa maa kii malakat aymaanuhum gacanahoodu milkiyeen kuwa loo dhiibay xoolaha iyo barwaaqada oo hodanka ah wixii loo dhiibay ku soo celin mayaan kuwa iyaga gacnaha ay ku haysaan addoommadooda dadka xoolaha leh addoommada ay leeyihiin dhihi mayaan addoommow annaga xoolaha lahaynoo maalikiinta iyo idinkan xoolahan waa yna ka dhexeeyaan dhihi mayaan fama aladiina kuwii maysan ahaanin meeshan tusaalaa layna siinaya tusaalahaas waxa weeyaan kuwa ilaahay cibaadadiisii cid kale la wadaajiyey iyagu ma ogolo xoolaha ay leeyihiin cid kale inay la yeelato waxay iyagu naftooda u diideen bay rabaan ilaahay inay ku sameeyaan fama aladiina kuwii maysan ahaanin fudiluu la fadiladooda dheeraadka la siiyey biraaddi risqihim risqooda kuwa yeelaya oo u yeelaya ama ku celinaya calaa maa malakat aymaanu midgaashoodu waxay milkiyeen oo fahum markaa iyagii fahumtiyay ku dhacaysaa fahum kuwii wax lahaa maalikiintii iyo mamluukiintii kuwii lalahaa fiihi risqigii dhexdiisii wixii la siiyey sawaaun ay ku yihiin ku siman yihiin isku tale ka yihiin addoonkii iyo ninkii xoolaha lahaa sawaa ay ku yihiin dhahan waxaan isku mid baan kana taas ma aqbalayaan kuwa xoolaha leh waa tusaale gaalada mushrikiinta loogu talagalay addoommadooda xoolihii iyo dumarkii iyo wax kasta ina ka dhexeeya dhihi ay mayaan markaas addoommadooda aan wax lahayn hadday diideen xoolihii iyagu ay lahaayeen inay dhahaan waa ina ka wada dhexeeyaan dee ilaahay addoommadiisii seebay u dhaheen cibaadadii ilaahay gaarka u lahaa qaar baanu waxaanu siinaynaa addoommo meelahan joogo oo kuwa nool iyo kuwa dhintay iyo ma garanaysaa dhagax iyo dhir iyo waxaas ya idinkuba addoommadiinni ma ogolin inaa wixiinni idinla lahaadaan shariig idinkula noqdaan shariig shirga idinkula noqdaan see baa ilaahay shariig ugu samayseen inaad la wadaajisaan yaa wuxuu ilaahay gaarka u lahaa ilaahay wuxuu yidhi kaba soo qaad xoolahana waa lagu miaaliyaa qof baa xoola leh xoolihiisii hashiisii iyo ratigiisii iyo siciisii inuu yidhaahdo aniga iyo hashaan xoolahan taladooda waa u simanna sida gaalada ayda iyo waxa u xurmeeyaan oo ay dhahaan maarata hawla ugu dirdiraan oo talooyinka wax ugu leeyihiin aniga hashaan xoolahan iyo geelan taladiisu waa naga dhaxaysaa waa u simanna waa wadan leenna miyaay aqbalayaan ma aqbalayaan seebaa ilaahay marka aasaa idinku u samayseen ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala afa binicmati illaahi ma ilaahay nicmadiisa yajxaduuna jaxdinaya ilaahay nicamtiisa mayay jaxdinaya oo inkirayaan wallaahu ilaahay jacala waa yeelay lakum idinka dadyahow raggiyow min anfusikum naftiinna wuxuu idinka yeela xaggeeda aswaaja yaa lamaane xaasas ayaa ilahay idinka sameyey aswaaj baa ilahay idinka sameyey naftiina si mawaddo iyo raxmad iyo isku duman ay halkaas uga timaado wajacala ilaahay wuxuu idin yeelay lakum idinka min aswaajikum aswaajtiinna iyo xaasaskiinna xaggooda wuxuu idinka yeelay baniina iyagaa la wiilasha jeclaaya wiilashaa loo soo hormarinaya ilaahay wiilal buu idinka siiyey xaasaskii wiilal bay dhaleen weli wiilal buu ilaahay idinka yeelay iyo waxafadatan awlaadul awlaad caruurtaa dhasheen caruuray dhashay kuwa awoowaha loo yahay ama kuwa ayeeyada loo yahay waa awlaadda qofku dhalay kuway sii dhaleen xafadaa la yihahda waxafadatan kuwaa dhasheen kuway sii dhaleen wey waxaa kaloo lagu fasiraa ilaahay wuxuu idiin yeelay baniina iyo waxafadatan kuwa dhega dhaga fudud caruurta qofku dhalay waxa uga dhaga fudud kuwa caruurta dhalay sii dhaleen a ilaahay wuxuu idin siiyey kuwa awowe iyo ayeeye iyo waxaa u tihiinoo dee iska dhaga fudud oo waalidkaas markay wax u dirsadaan ama u yeertaan u dhaga fudud xafadaa la yidhaahdaa deg deg badan wey ilaahay kuwaasuu idin siiyey waxay u khidmeeyaan buu yidhi wowayaashood ajdaadahum bay u khidmeeyaanoo daacadooday u degdegaanoo warasaqakum ilaahay wuxuu idinku arsaaqay min aayibaati waxyaalaha ayibaadka wanwanaagsan miraha iyo macnaha waxa weeye xubuubta iyo xayawaanka waxaasa ilahay wax idinkaga arisaa ilaahay baa idin siiyey subxaana wa tacaala haddaba afa bilbaaili warmafa bilbaaili ma baail bay yu'minuuna rumaynayaan wa binicmat illaahi nicmada ilaahay mayay hum iyagu yakfuruuna ka kufrinayaan waa yaab waa tawbiikh iyo canaan wey wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi xaalo ahaaday alla sokadiis maabay caabudayaan laa yamliku aan u hananayn lahum iyaga risqan aan u hananayn risqi aan u hananayn yaa min asamaawaati uu ka arsaaqo minta halkaa ku xig risqan risqi aan uga hananayn min asamaawaati aan uga hananayn xagga samaawaadka iyo walarda ardada xaggeeda aan risqi uga hananayn aan u hananayn shay-an uu ku arsaaqo ya ama taa hore ka bedelo laa yamliku lahum risqan aan u hananayn laa yamliku lahum shayan shayna aan u hananayn waxaa mayey wayay caabudayaan waxaan roob keeni karin waxaan raashin soo saari karin waxaan dhir soo saari karin ya waa ku waaweya oo walaa yastadiicuuna aanna awoodin waxba aan awoodin oo walaa yastadiicuuna laysa lahaa daalika walaa taqdiru calayhi low araadat xataa hadday isku daydo ma samayn karaan wey walaa yastadiicuuna w oo walaa yastadiicuuna waxba aan awoodin haddaba falaa tadribuu ha yeelinina lilaahi ilaahay alamhaala ilaahay amhaal ha u yeelinin subxaanahu wa tacaala waxyaale ilaahay ku shabshabihinin ilaahay laa mila lahu walaa nadiira walaa shabiha ya ilaahay subxaana wa tacaala walahu lmaalul calaa wey waxaasaa la mida iyo waxaasaa nadiir laah iyo waxaasaa shabihi u ah ma jidho waxa weeyaan falaa tadribuu lilaahi alamhaala ilaahay amhaal ha u yeelinina ina allaha ilaahay yaclamu mid og weeyaan xaqaa'iqdoo dhan ba ogi subxaana wa tacaala wuxuu ogyahay kuwa xumaanta samaynaya ciqaabka ay muteen wa antum idinkuna laa taclamuuna waxba ma ogdin ina allaha yaclam wa antum laa taclamuuna weeyaan casharkaynu intaasi ku joogaa wallaahu subxaana wa tacaala aclam sawaab